يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين
rasuulkow gaarsii dadka waxaa lagaaga soo dejiyey oo waxyi ah xagga rabbiga haddaadan falin ma aadan gaadhsiin fartiintiisa alle baana kaa ilaalin dadka alle ma hanuuniyo qolada gaalada ah madaxaaga